maamul goboleedyada soomaaliya ayaa shalay iyo maanta si rasmi ah guddiga doorashada dadban ee soomaaliya uga gudbiyey liiska musharaxiinta u tartamaya aqalka sare guddoomiyaha guddiga doorashada abukaato cumar dhegey ayaa v o eda u sheegay in maamulka koonfur galbeed oo keliya uu buuxiyey kootadii haweenka ee soddon boqolkiiba isaga oo maamulada kalena ka codsaday inay haweenka qoondadooda usoo buuxiyaan caashe ibraahim caashicuud ayaa khadka telefoonka ee muqdisho ku wareysatay abukaate cumar dhegey caashicuud aada baad u mahadsan tahay guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka waxa uu u qabtay wakti doorashooyinka ee labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka ay ku bilaabanayso doorashooyinkiisa waxayna ku beegneed shantii bisha tan markii loo asteeyey jadwalka doorashooyinka in dowlad goboleedyadu ay kusoo gudbiyaan magacyada musharaxiinta u tartamaya aqalka sare ee baarlamaanada arrintaasi dadaal fara badan bay u galeen madaxdu hase yeeshee maalintaas u isuu toobi weysay wuxuuna qabtay guddigani shir jaraa-id uu kaga dalbanayay muddo laba maalmood gudahooda inay kusoo gudbiyaan taas oo ku beegnay lixda bisha sideedda bisha oo shalay ahayd waxayna ku guuleystay in uu markii ugu horreysay liiskaas soo gudbiyaan maamulka dowlad goboleedka puntland sidoo kale waxaa xigay oo ayagana isla xalay golahooda wasiirada horkeeyey oo meel mariyey dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad goboleedka jubbaland waxaa maanta ayagana liiskoodii rasmiga ahaa ee magacaabista musharaxiinta aqalka sare soo gudbiyey dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan ayaga lahayn maamul goboleedyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo somalilan oo ayagu aan sugayno weli hanaankii lagu soo dooran lahaa xubnaha u tartamaya aqalkaa sare laga sugayo inay soo gudbiyaan nolosha hogaanka qaran marka sida hadalkaaga ku jirta somalilandna waa laga sugayaa miya inay liis soo gudbiyaan somaliland waa laga sugayaa sidoo kaleto gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayagana waa laga sugayaa inay soo gudbiyaan marka dhinaca somalilan ma kala hadasheen mise idinkunbaa iska go-aansaday oo sidaa raba inaad qoraalkiina ugu darsataan ila waa ognahay somalilan in aanay soo gudbinayn liisaskan hadda maamul goboleedyada ay wadaan maamul goboleedna isuma aragto marka soo qiyaali looma qaadan karo inaad somalilan ka sugaysaan liiska xubnaha golaha sare uga mid noqonaya abukaato cumar dhegi maamul goboleedyada aqalka sare ee loo tartamayo iyo xubnihiisaba waxaa gooyey nolosha hogaanka qaranka guddiga federaalka hirgelinta doorashooyinka wuxuu ku shaqeeyaa shuruuc iyo hanaan doorasho oo ay dejisay noloshu waxaana ka mid ahaa dadkaas aqaladaas sare ee dalka u dhismayo xubnaha tartankiisa ka qeyb gelayo inay ku jirto somaliland inay khiyaali tahay iyo inay tahay dhab hawshaas waa arrin kaleeto dad soomaaliyeed oo golaha shacabka ee soomaaliya ku matala somaliland oo kasoo jeeda qabaayilkaas ayaa jooga sidaas darteed hanaan gaara in loo sameeyo dadkaas midnimada u taagan weli iyo yeminka waxay noqotay arrin noloshu ay go-aan ku gaartay waxaana ka war dhowreynaa in hanaankii lagu dooran lahaa aqalkooda sare ee ayagu ay soo gudbiyaan waa tahay waxaan rabaa marka liiska ilaa hadda laidiin soo gudbiyay afarta maamul goboleed ee hadda ka dhisan gudaha dalka ay soo gudbiyeen ma ku qanacdeen xubnaha dadka ku jira mise mar haddii ay soo gudbiyaan tiradii laga rabay halkaasay uga dhan tahay maamul goboleedyada guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka waxa uu u arkaa inay tahay tallaabo aada u wanaagsan oo dhinaca hirgelinta doorashooyinka dalka laga gaaray iyo horumar waan aada buuna usoo dhaweynayaa arrimaha qaar oo u baahan in maaragtay sixitaan lagu sameeyo lana waafajiyo hanaanka doorashada markaan usoo noqono waxaa la yidhi boqolkiiba soddon waa inay dumarka ku yeeshaan marka liisaska lasoo gudbiyey ee ilaa hadda idin soo gaaray ma ka muuqdaan in boqolkiiba soddon kootadii ahayd ee dumarka loogu talagalay inay maamul goboleedyadu raaceen kootada haweenka kaliya boqolkiiba soddon in la xaqiijiyey inay kamid yihiin madasaxiinta ma aha waxaa kaloo jiray in ay si loo xaqiijiyo arrintaas nolosha hogaanka qaranka wargudjeedkeedii ugu dambeysay qodobka shan dhibic shan ay go-aamiyeen in gabdhaha boqolkiiba soddonka ay u tartamayaan ay noqdaan kuwo kaliya ay gabdhaha u tartamaan liiska murasharaxiinta ee hadda lasoo gudbiyey oo ay soo gudbiyeen saddex ka mid ah dowlad goboleedyadu waxaa ku qoran in tartanka uu u dhexeeyo rag iyo dumar oo kuraasi ku wada qoran ilaa iyo hadda miisaska lasoo gudbiyey waxaa si gaar ah ugu kaydiyey oo koraas ay ku tartamayaan dumarka keliya oo boqolkiiba soddon waa farsan soo gudbiyey koonfur galbeed arrintaas waa runtii mogaadin iyo ammaanba mudan marka maamul goboleedada kale ee iyagu aan ku soo darin ama aan qorsho u dejin marka liiskooda ma sidaas aad ku qaadanaysaan mise dib aad ugu celinaysaan si ay usoo buuxiyaan shuruudihii looga baahnaa liiska arrintii dib u celinna ma aha qaadashana ma aha waxaanu si xushmad iyo qadarin mudan madaxda iyo mas-uuliyiinta nolosha hogaanka qaranka aan u qornay warqado oo aan hadeertaan dhameyn u dirayno annagoo weydiisanayno in ay hanaankii doorasho ay dejiyeen in anagu fulino la waafajiyo liisaskii lasoo qoray lacagaha musharaxiinta goormaa la qabanaya iyaguna waxaa ka horeeya in ay buuxiyaan ay u tagaan guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee xarumaha juuliya dowlad goboleedyada oo ay iska diiwaangeliyaan diiwaangelintaas waxaa yaalla foomam laisku diiwaangelinayo iyo shuruudo iyo dokumentiya looga baahan yahay inay gudbiyaan dokumentiyadaas waxaa ka mid a in ay la socoto risiid caddaynaya inay lacagta bixiyeen marka ay shuruudaha buuxiyaan oo dokumentiyada looga baahan yahay ay diidaan waxaa la siinayaa shahaado caddaynaysa in musharax uu yahay rasmiga qofka oo uu shuruudihii buuxiyey markuu shahaadadaas qaato unbuu hortegi karaa baarlamaanka dowlad goboleedyada markaas ayaana loo ogolaanayaa inuu tartamo ugu dambayntii marka avokaato cumar dhegey tallaabada tan xigtaa maxay tahay hadda tallaabada xigta waxa weeye wixii toosi u baahan ay socotaan in la toosiyo oo sida hadda aan dalbanayno codsanayno iyo sidoo kaleeto in markii la hubiyo inay u tagaan guddiga doorashooyinka oo ay iska diiwaangeliyaan oo shuruudihii la hubiyo inay buuxiyeen in kale markii hawshaas laga dhameeyo oo shahaadada la siiyo waxaa bilaaban doona in loo gudbiyo liiskooda baarlamaanada dowlad goboleedyada iyagoo u qaban doono wakti ay inta ku hor tagaan ka horjeediyaan ololahooda ay ku doonayaan inay codad kaga helaan xubnaha baarlamanka kadibna waxaa ku xigaya in la muddeeyo doorasho markii la muddeeyo doorashadaasna natiijada ka soo baxda waxaa ku dhawaaqi doono guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka guddoomiyaha guddiga doorashada dadban abukaate cumar dhegey oo u warramayay waryaheena caashe ibraahim caashe cuud